asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu halka aad nagala socotaan ama aad naga dhegaysanaysaan waa madasha asigisi oo had iyo jeer iyadu soo xidha dadyow aada u fara badan oo weliba wacyigeliya dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba waa siyaasadda waa wacyigelinta iyo wararka intaba aad ugu soo hagaagi kartid haddaba marka ugu horeysa waxaan u mahad celinaa dhammaan dadweynaha sharafta leh ee naga dhegaysanaya adduunyada dacaladeeda meel kasta oo aad joogtaanba haddaba maanta waxaa noogu martiya madasha sigistii injineer cabdullaahi cali hiire oo isagu ah guddoomiyaha qaranka soomaaliyeed haddaba waxaan weydiin doonaa su-aalo aada u fara badan oo dhinacyo badan taabanaya maxaa dhinaca soomaaliya ha ahaato dowlad goboleedyada ha ahaato iyo weliba degmooyinka iyo gobolada soomaaliyeed haddaba waa urur isagu kacdoon ayuu ka tirsan yahay isaga ayaa inoo sheexi doonaa wuxuu yahay guddoomiyaha qaranka soomaaliyeed waana guddoomiye waxaa warkan idiin qaadaya anigoo ah yaasiin ducaari waxaana aad ka dhegaysan doontaan hadduu idin dhaafo madasha dhegeysi oo toos uga dhegaysanaysaan meelo badan iyo websaydo badan oo adduunkao dhan laga dhegaysto marka ugu horreysa aan kusoo dhaweeyo guddoomiyaha cabdillaahi cali hiire kusoo dhawow madasha dhegeysi cabdillahi
bismillah waa ku dhowahay aad baan idiin salaamaya
waayahay intaynaan u gudagelin su-aalaha iyo aan weydiin doono marka ugu horeysa waxaanu ku weydiinaynaa meesha aad ka tahay guddoomiyaha qaranka soomaaliyeed maxay tahay
bismillahi raxmaan iraxiim golaha qaranka soomaaliyeed waa gole ka dhismay howlgallo iyo shaqooyin muddo dheer aanu soo wadnay oo kasoo bilowmay golihii mideynka dhalinyarada soomaaliyeed ee kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii lagu aasaasay magaalada gaarisa islamarkaana ku dhaqan galay degmada jowhar gobolka shabeellaha dhexe kun iyo sagaal boqol saddex iyo sagaashankii ururkaasi wuxuu ahaa urur kasoo shaqeeyey gobolada iyo degmooyinka dalka muddo fog islamarkaana markii dambe xubinka ahaa laba iyo tobankii urur ee la oran jiray saabur ee hotel naasa hablood magaalada muqdisho lagu dhisay kaasoo ujeedadiisu ay ahayd sidii loo abuuri lahaa cudud dagaal oogayaasha ka madax bannaan islamarkaana shirka carta ee la qabanqaabiyey qeyb ka noqda waxaana halkaa lagu doortay oo guddoomiye ka noqday cabdicasiis mukhtaar macalin cabdicasiis qiridi oo markii dambe noqday wasiirkii dhallinyarada isboortiga ururkani waxa uu ahaa kaydiye ururiya wargeysadii waddankeena kasoo kasoo bixi jiray ilaa iyo intii burburka lagu jiray islamarkaana kaydin jiray dhacdooyinkii joogtada ahaa ee dhici jiray sida dembiyadii dagaal oo ay ku fahmi jireen ama ay sheegan jireen dagaal oogayaasha dalkeena shan iyo sagaashankii waxaa xarun dhexe noo noqotay jabuuti jabuuti oil mobile oo aanu uga mahad celinayno ismaaciil cumar geele iyo maamulkiisa markii dambe oo ay adkaatay islamarkaana aan target iyo u noqonay dagaal oogayaasha qaybo ka mid a kadib markii aan ka qayb qaadanay kacdoono uu kamid ahaa kacdoonkii puntland looga eriyey cabdillaahi yuusuf axmed ee labadii kun iyo kowgii xilligaasoo xilka madaxweynenimo uu ku wareegay yuusuf xaaji nur oo intii doorashadu ay socotay aan soo wada shaqaynay waxaan markii dambe la shaqaynay oo aan la howlgalnay maxkamadihii islaamiga ahaa ee soomaaliyeed markii dambe oo uu maaragtay maxkamadihii ay burbureenna waxaanu saldhig ku meel gaara ka dhiganay magaalada casmara annagoo gacan saar la lahayn isbahaysigii dib u xoreynta islamarkaana qayb ka ahayn as-aaskii amaba maaragtay abuuristaankii bahaysiga
waaya waayahay waayahay cabdillaahi ow marka inta aan ka nimaadno waxaad waxaad idinku ahaydeen dad aada u fara badan ba ahaydeen dhalinyaro weliba isu tagtay baad ahaydeen waxaad bilowdeen kacdoonka aad bilowday nineteen ninety three sida aad noo sheegtay hadda dad soomaaliyeed baa ku dhegaysanaya nineteen ninety three waa fog tahay ma dhowa waa xilligii dagaalka sokeeye dhacay labaatan iyo sana laga soo wareegay maxaa qabateen oo soomaali u qabateen marka laga yimaado ururka aad samaysteen
waxyaaba fara badan baanu qabanay oo ay ka mid tahay la dagaalanka dagaal oogayaasha si bulshanimo in wacyi ahaan lagula dagaalamo for example waxaanu sameynay oo ilaa hiya ilaa iyo hadda aanu sameeyaa isagaan anigu kamid ahay eray bixin sida qabqable dagaal dagaal ooge oo ay b b c da aado ka dhigatay markii dambe inay isticmaasho waxyaaba fara badan oo indha ku yaalle oo okyaalaha satellite oo aanunilsida laal wireless wireless erey bixino af soomaaliga aanu erey kusoo kordhino si luqadu aanay u dhimanin dacaayado iyo abuuris erey bixino khaldan oo maamulka ismagacaabay ee gooni isu taagay iyo waxyaabaha lamidkaa ay kamid ahayd waxyaabo fara badan oo wargeysyada ama wacyi bulshada guud oo aanu qaban jirnay dugsiyo yaryar oo oo n g o ahaan loo raangarayn jiray oo dhinaca tacliinta taageerada iyo tayeynta dugsiyada sare iyo bilowgii jaamacadaha dalkeena ka dhaqan galay oo maanta noo ah xudun xubnaheena ugu badanina ay yihiin shareholdero jaamacadaha waddanka ka jira maanta oo sideed iyo toban jaamacadood oo waddanka kamid ah aan shareholders ka nahay isku dayga in waddanka wax soo saar dadkiisa lagu wacyigeliyo annago aanu iska bilowno oo aanu beero sheerar aanu ku leenahay iyo beero aanu gaarar u leenahayba ay jiraan si dadka soomaaliyeed ay u helaan dalag dalkooda kasoo baxay si loo dhimo dalagyadaa dibadda laga keenay marka dabcan awood ahaan waa awood yar oo aan loo maaragtay babacdhigi karin baahida jirta waddan burburay laakiin waxyaabaha muuqda oo aanu qabanay dhinaca siyaasadday u badnaayeen oo ay kamid ahayd markii maaragtay bahaysigaasi uu burburay inaan sweden ku sameynay urur la yidhaahdo ururka midnimada soomaaliyeed oo cumar aftooje oo muqdisho jooga ama markii horena ka-xubinka a maxkamadaha uu guddoomiye u noqday markii taasu ay socon weyday ayaan waxaanu ka qayb galnay shir ay dowladda ingiriiska nagu casuntay oo ka dhacay ruusi kaasoo loogu yeeray african unionka deason strategy ninka u jooga doctor acundi mark bowden wasaaradda arrimaha dibadda ee u k safaaradda maraykanka ay halkan ku leedahay oo gabar michelle la yidhaahdo oo gabadhii suudan kala qaybisay oo south sudan magaca ah bixisay ay kamid ahayd halkaasoo dowladda kenya etoobiya ay kasoo qayb galeen dhinaca soomaalidana ay umatalayeen maxamed omar halkaasaa marka anagu guntayadu ka guntay oo inaanu ka gudubno kii dhalinyarada oo aanu noqono golaha qaranka soomaaliyeed laba kun labaiyo toban islamarkaana aanu doorano si dahsoon oo ka duwan sida golaha dhalinyarada waaga uu shaqayn jiray aanu ushaqayno waayahay cabdillaahi oo haddii aan taabto waxyaalahaad gaadhay marka laga yimaado magac bixinta waxaad noo sheegtay in dowlad goboleedku markaa xukumaya ilaahay u naxariistay cabdullaahi yuusuf aada meesha ka tuurteen waxaad kaloo noo sheegtay inaad kamid ahaydeen maxkamadihii aada caawiseen marka ay timid dowlad kumeel gaarka oo xukumay cabdullaahi yuusufna aada aadeen dhinaca iyo jabuuti iyo asmara aada raacdeen maxaakimtii miyaydaan la oran karin ururkan laftigiisu intuu soomaali isugu keeni lahaa waayo cabdullaahi yuusuf wuxuu ahaa madaxweynaha puntland ma ahayn inaad ka tuurtaan miyaysan ahayn laftigeeda marka uu madaxweyneha noqday inaad asmara ula kacdaan intii aad waddanka iyo dadka iyo ummadda isu keeni lahaydeen miyaysan halkaa laga dareemayn inaad khaladaad halkaa ka samayseen annagu marna maanan ahayn dad hubaysan oo dagaala ka qayb gala laakiin waxaanu ahayn dad meel mariya rabitaanka dadweynaha iyo inuu meel maro axdiga qodobka soddon iyo labaad iyo qodobka soddon iyo afraad ee dastuurka puntland xilligaa u yaalay wuxuu qabay haddii puntland uu dhulgariir ka dhaco ee doorasho la qaban waayo sabab walbo ay ku timaado inuu xilka madaxweynenimo ku wareegayo guddoomiyaha maxkamadda sare oo xilligaas ahaa yuusuf xaaji nuur waxaanu qaadanay in aanu taageerno nidaamka sharciga ah oo ay dadku u ololeynayeen garowe waxaanu ku daadinay warqado aanu uga digayno dadweynaha inay ka kireeyaan guryaha dadkaa xilligoodu dhammaaday in gaadiidka laga kireeyo waxayna b b c da warqadaha iyo ay ka wareysatay nin axmed cali la oran jiray oo wargeys khiyaaq soo saari jiray la oran jiray oo garow xilligaa joogay annagu ujeedadayadu waxay tahay mar walba inaanu garab istaagno shacabkeena
laakiin cabdillaahi oo haddii aad riixaysaan dowladdii markaa jirtay maxaad markaa u hayseen dadka mar warka laga yimaado waraaqadaan maxaad dadka u hayseen oo markaa ugu bedelayseen bedelka aad hayseen maxay tahay marka
dadka waxaanu ugu bedelaynay nidaamkii wixii axdiga ahaayee lagu ballamay ee ahayd in doorasho la qabto shirweyne labaadna uu dhaqan galo inaanu dhiiri gelino oo aanu taageerno hay-adaha caalamiga ah markaa waddanka ku suganna la la wargeliyo si nidaamkaasi nabadgelyaa ugu dhaco sababta waxay tahay cabdullaahi xarigyo aan sharci ahayn dilal aan sharci ahayn iyo xadgudubyuhu shacabka ku hayay shacabkuna ma jirin cid maaragtay ka hor iman kartay hadalkiisa taasaan u dooranay gole ahaan inay xubnaha golaha dhalinyarada soomaaliyeed ay garowe boosaaso iyo gaalkacyo yimaadaan oo ay ka howlgalaan maadaama aan la garanaynin dadka shaqooyinkan haya halka ay ka baqayeen dadkii xilligaa joogay cagajugleyntii iyo handadaadii ay maamulkaasi uu ku hayay marka inaan shacabkayagu xorriyadda hadalkooda iyo xuquuqda xoghelistooda inaanu meel marino islamarkaana uu fulo axdigii dadkaas ku ballameen
waayahay cabdillaahi hadda waxaad laftigeeda wadaan dhaqdhaqaaq ka dhana dhinaca bari in laga sameeyo dowlad gooniya oo iyadu markaa ka madax banaan puntland arrintan maxaa ka jira
waxaan wadnaa in gobolkaa bari maaragtay uu ka dhaqan galo maamul goboleed madax banaan islamarkaana wuxuu tijaabo u yahay dhaqdhaqaaqa amaba hoggaanka kacdoonka bulshada ama somali civil resistance committee oo ah hoggaan ka tirsan hoggaanada golaha farankeena oo ujeedadiisu tahay sidii loo soo celin lahaa soomaaliya ka madax bannaan federaal midnimo iyo wadajir ilaashan karta xuduudaheeda dhowri karta hantideeda iyo khayraadkeeda islamarkaana awooddii soomaaliyeed ee ay soomaali lahaan jirtay ujeeddada aanu u leenahay ama aan uga soo horjeednaa federaalka qabiliga ah ee qabyaalada ku salaysani waxay tahay in dowladnimo iyo dowlad soomaaliyeed la helo si taa loo gaaro puntland waxay tahay caqabad qaranka soomaaliyeed hortaala sidii loo heli lahaa ciidamo qaran oo ku filan sugidda amniga dadweynaha iyo amniga xuduudaha dalkeena midnimo iyo wadajir waartana waddankeena usoo celisa waxay door bideen federaal annagoo marka tooda u raacayna ayaana waxaanu tusaaleynay in kow wejiga koowaad ee kacdoonka lagu bilaabo inuu isbeddel nin walbaaba sida sharciga federaalka uu qabo amaba puntland aragtideeda ay ku baysgaraysan tahay in laga bilaabo puntland dhexdeeda bal federaalka aada sheegaysaan aada leedihiin waa lagu dhaqmayaa haddii ay micnihiisu yahay nin walba gobolkii uu degay iyo degmadii uu degay ha ka taliyo waxaanu qaadanay marka inaanu suboodgarayno dadka halkaa degan islamarkaana golaheenna wuxuu isu qaybiyey sideed iyo tobankii gobol ee soomaaliyeed oo gobol walba aan u magacoonay guddi kow iyo labaatan qof marka aniga iyo labaatan xubnood oo gobolkaa bari ka soo jeeda waxaanu ka howlgelaynaa inaanu taabadgelino rabitaanka dadweynaha gobolkaa ku ku maaragtay nool sidii gobolkaa aanu gobol kale u domineed garayn karin hal arrinna waxaanu jecelahay inaan saxo oo runtii meesha ka badan macnaha ku badan gobolkan bari amaba gobolada waqooyi bari ee puntland waxaa jira erayo loo isticmaalo qabaa'il waxaa laysku khaldayaa maamulka puntland iyo qabaa'il waxay dadka qaybtood leeyihiin puntland waxaa leh saddex reerood waxaanu aaminsannahay mujtamaca shacabka ah ee qabaa'ilka ah iyo maamulka puntland inay kala yihiin laba haykal puntland waa maamul leh nidaam constitution iyo xubno ka tirsan golo hogaamineed golo wasiiro iyo golo baarlamaan iyo ciidan taas macnaheed waxay tahay waa hanaan ku heshiiyey mabda ha u khaldanaado ama ha u saxnaado sucuubtaa la tilmaamayo inay dadka hogaamiyaa u badan yihiin ee tabaalaysan ee duruufaha dhaqaale kuwa caafimaad darri ay haysato iyo in maamulka aan la isku qaadinna dagaal xoogland kula jirnaa walow mujtamaca kacdoonka wadaaci ay u badan yihiin mujtamac qabali ah oo qaab qabyaaladeed oo laga yaabo dadkii aanu doonaynin midnimadooda iyo wadajirkooda iyo soomaalinimadooda inaanu toosino inay isku qaadayaan oo ay abuurayaan colaad iyo xumaato dadka soomaaliyeed dhex dega way way cabdillaahi cabdillaahi ow su-aal kale ahni aan aan ku weydiiyo su-aasha kale oo
wax yar aan halkaa aan halkaa raaciyo haddii aanu qaabkaa u raacno waxaa dhacaya midabta koor qabyaaladeed iyo cuqdado shacab laakiin cidda aanu doonayna in la takooro waa saraakiisha maamulka puntland ka tirsan ee gobollada kale ka yimi ee aaminsan in soomaaliya federaal ay noqoto oo institutionka ay ku shaqaynayaan uu qabyaalad federaala uu ku salaysan yahay oo micnihiisu yahay degmadaada adigu maamul gobolkaaga adigu maamul in loo soo magacaabo gobollo kale oo ay soo magacaabaan isla kuwii qabiliyiinta ahaa ee nidaamka federaaliga ah ku shaqaynayay waana sababta aan u leenahay saraakiisha gobollada kale ka timi ee maamulkaa ku jirtaa inay ku noqdaan gobollada iyo degmooyinkii ay ka yimaadeen taasi micnaheedu maaha shacabka ama qabaa'ilka ay ka soo jeedaan inay gobolkan ka xariman yihiin waa muwaadiniin shacabkaasu xuquuqo iyo waajibaad ku leh gobollada iyo degmooyinka dalkeenna meel walba ay ka joogaan
laakiin cabdillaahi ow markii aynu nimaadno dowlad goboleedka puntland waa dowlad jirta xildhibaanadeeda leh wasiiradeeda leh dowladda federaalkayna waxay aaminsan tahay laba gobol iyo wixii ka badan hadda haddii aad gobolle sii kala jirsatid dad aad tirahdaan magaalooyinkaa ka baxaan laftigiinu soo maaha meesha aad guddoomiyaha ka tahay maanta inay soomaaliya ku celinayso dhibkay ka soo baxayso
maya dadka aanu leenahay ha ka baxeen oo aanu diidanahay ma aha shacabka soomaaliyeed iyo beelaha soomaaliyeed ee dadka maamulka puntland hoggaankooda u badani ay ka soo jeedaan maaha waa khaladaadka soomaali aanu doonayno inaanu ka saxno dad fara badan baa waxay ku eedeeyaan daboodfolkii iyo xasuuqii muqdisho ka dhacay ee jabhaddii u a c oo aanu garanayno hoggaankeeda iyo saraakiisheedii in lagu eedeeyo mujtamac ama beelo soomaaliyeed oo lagu la yidhaahdo beel hebel ayaa muqdisho dad ku laysay oo aragti khaldan kala qaybinaysa shacabkeenna midda ku ah wadajirka iyo qarannimadeenna annagu waxaanu taarget ku nahay waa dad ka tirsan ururo iyo maamullo khaldan oo ka shaqaynaya danaha cadowga ummadda soomaaliyeed islamarkaana ka shaqaynaya qaabkii loo qaybin lahaa federaalka soomaaliya dowladda aada sheegtay ay ay qaadatay wuxuu ku yimi roadmap aan afti dadweyne ku imanin constitutionkaasuna maaha mid shacabka soomaaliyeed ay u codeeyeen iyo mid dad dadka mateli kara ay ay meel dhigeen qodobada ku jiraana waa qodobo cadaawad ah oo aad ka garan karto qodobka soomaaliyeyn ee macnaheedu yahay in la soomaaliyeeyo cid walba oo waddankaa shan sano joogtay annagoo og shan iyo labaatan kun oo askari oo dhibaatooyin iyo kufsi iyo cadaawadda waddankeena ka wada oo hubaysan inay shan sano iyo ka badan joogeen iyo xubno kaleeto oo fara badan oo mujtamaca caad kala duwan oo bariga africa kasoo jeeda oo shaqaale ka ah ama siyaabo kale u yimid dalkeena haddii la yidhahdo hala soomaaliyeeyo waddanka waxaa yeelanaya dad ajaaniib ah waxaan uga soo horjeednaa
waayahay dowladda hadda soomaaliya u dhalatay waa dowlad la ixtiraafsan yahay adduunkuna uu ixtiraafsan yahay waa dowlad baarlamaankeeda iska leh ciidankeeda iska leh hadda soo kobcaysa federaalka aragtay intii aad banaanka ka joogtaan oo waraaqa daadinaysaa oo leedihiin degmooyin iyo gobollaan ku noqonayna maysan ka fiicnayn inaad dowladda federaalka laftigeeda intaad dhex gashaan sharciyada bedeshaan si dastuura aada u martaan aadna noqotaan dadkii maanta hoggaamin lahaa soomaaliya kadibna aad baahidaa ka bixi lahaydeen ka bixi lahayd ay tahay taas
walaal taasi way socotaa sidaan hore kuwiigu sheegayba waxaanu nahay golo qaran oo dahsoon oo aana xubnihiisu toddoba qof oo sharcigu u ogol yahay inay magaca golaha ku hadlaan haddii marxaladeedu ay timaado mooye xubnaha kale oo dhan waxaanu qaadanay inay sidii secret society oo kale inaanu u shaqayno si xildhibaanka baarlamaanka noo fadhiya wasiirka dowladda muqdisho ama hargeysa ama kismaayo ama garowe fadhiya ee doonaya ee ku qanacsan soomaalinimada aanu wadno kalsooni ku qaba shaqadeena si waajibaadkiisa u guto isagoo oo ka mid ah systemka aanu doonayn inaanu wax ka bedelno haddana waxaanu aaminsannahay annagoo wariiqadaana marnay inaanu xoogga saarno sidii loo heli lahaa yaa waddankan inuu hogaamiye istaahila tusaaleanad jeclahay inaan kaa siiyo anigu weligay xil dawli ama qaban mana qaban doono noloshayda intaan noolahay mid degmo mid gobol iyo mid qaran midna noloshayda ma qaban doono xil dawli ah kamana seexan doono inta noloshayda aan noolahay isbeddel waddankayga ka dhaca oo ku yimaado dareen dadweynaha soomaaliyeed ay raalli ku yihiin waxaadna aaminsan nahay soomaaliya inay hogaamin karaan oo kale oo keliya dad leebalka mustafa xaaji ismaaciil uu joogo oo kale oo aqoonteedii cadaaladdeedii kartideedii leh dad noocaas oo kale ah inaanu maaragtay ciddii garanaysa waa aniga tusaalaan usoo qaatay mustafa xaaji ismaaciil weligan kama anan wada ismaanan weydiinin aqoon gaara iyo saaxiibtinimo gaara oo kaleetaana ma jirto laakiin waxaan usoo qaatay yaa ina ku habboon standardkee baanu raadinaynaa inuu hogaanka iyaga uu qabto si waddankan uu isbeddel uga yimaado yaanu ka celinaynaay oanu ka hortaagannahay waxaanu ka hortaagannahay dad wax magarato ah ku qanacsan wariiqad walba oo loo jiheeyo iyo wax walba oo loo sheego oo aan iyagu lahayn falsafad iyo faham ay maaragtay ay wax ku qabtaan marka waxaan jeclahay inaan idin siiyo ninka aan aadka aan isaga soo horjeedno dhinaca siyaasadda oo aan u aaminsannahay inuu inuu galay khiyaanooyin qaran oo aanu doonayna in mustaqbalka maxkamad lagu keeno waa nin waddankan hore madaxweyne uga soo noqday oo la yidhahdo shariif shariif sheekh axmed toddoba iyo labaatankii march sanadkan baan waxaanu ku kulannay london dad fara badan oo wariyayaal cabdixaafid uu ka mid yahay baa joogay meel gaaraanu wada tagnay waxaanu wada hadlaynay shan iyo labaatan daqiiqo waxaanu ku niri annagoo ku diidan oo og halkii aynu isla soo marnay ayaanu waxaanu doonaynaa golaha hogaaminta oo ah dadkii hogaanka ka soo qabtay madaxweyneyaal wasiiro ra-iisul wasaareyaal forum aanu u samaynay inaad xubin ka noqoto si wixii aad khaladay iyo wixii aad saxdayba shirarka ama teleconferenceyada debateka ah ee aanu qabano aad tala bixin uga samayso marka cid walbo aanu diidannahay waanu la fariisanay waxaa ka mid a oo aanu haddeer dood kula jirnaa nimanka mayalka adag ee dagaalamaya oo al-shabaab oo aanu aaminsannahay in badan oo ka mid ah inay daacad ka yihiin danaha qarankeena iyo aayaha umadnimadeena in badan oo ka midana inay yihiin jawaasiis reer galbeedka uu leeyahay oo qarxiyo iyo dhibaatooyin waddanka ka haya marka waxaanu garaacnay irid walba waxaanuna garaaci doonaa irid walba oo dalkan iyo dadkan danihiisa lagu toosin doono insha allah aad iyo aad baad umahadsan tahay su-aasheeda haddii aan sii wata intaynaan su-aasha u gudagelin waxaan dadweynaha dalaal ka soo galay ama hadda soo galay aan ogeysiinayaa inuu maanta jiro waraysi aanu ka qaadano cabdillaahi cali hiired oo isagu ah guddoomiyaha golaha qaranka soomaaliyeed aanu su-aalo badan weydiin doono waa madasha cdc guddoomiye su-aasha aan weydiinaya waxay tahay maanta soomaali waxay u fadhidaa madasha wadatashiga soomaaliyeed waa ognahay muqdisho ayuu ka bilowday soomaali waxba wa isku afgaran weyday kismaayo ayaa ku xigtay oo waxba la isku afgaran waayey sababta ay isku afgaran waayeena waa four point five degmooyin ayaynu wax ku qaybsanaa idinka gole ahaan maxaad arrintaa ka aaminsantihiin arrinta labada dhinac isku soo horjeedaaba laba xubno cadcad oo golaheena ka tirsan oo aanu sharciga ii ogolaanaynin inaan magacowna ayaanu ku leenahay talada inay sidaa isu khilaafaanna qayb baanu ka nahay sababtuna waxay tahay kulligood waxaanu aragnaa inay yihiin adeegayaal gumaysi dad fara badan oo fiican oo wanaagsan oo aan ilaahay ka rajaynayo soomaaliyada wanaagsanaan doonta wadiiqadii ay mari lahayd inay qayb ka noqon doonaan oo maanta la shaqeeya oo qaybo ka ah socdaaladooda iyo taladoodana xubnaanu ku leenahay waxaanu ka aaminsannahay labada muddo ay isku hayaan ma ah dad fahamsan wax u wanaagsan muddo midka kale hadduu xisaabtami lahaa oo uu intuu fadhiisto odhan lahaa war qofkani waxa uu rabo maxaa khasaaro oo kuugu jira waxaan aaminsanahay risanka ka duwan kuwa labada dhinacba ay u doodayaan mid ka duwan inay la iman lahaayeen laakiin wawada madasha wadatashiga xubno aan toos ahayna waa ku leenahay haddana waanu kasoo horjeednaa in iyaga iyo kuwo lamida uu ka yimaado dowladda cusub ee curan doonta ee soomaaliya ka curan doonta waxaanuna taa beddelkeeda dadaal gelinay qabaa'ilka oo aanu isimadooda soo guud iyo si gaara aanu u wada xiriirnay oo aanu uga codsanay kuna ballanay runtii xubnaha iman doona ee baarlamaanka dambe iman doona inay noqdaan xubno soomaaliyeed oo aanu aaminsannahay oo aanu ognahay kartidooda iyo horsocodnimadooda iyo soomaalinimadooda iyo caqiidadoodaba aanu ku kalsoonahay inay soo bixi doonaan dhinaca gobolaysiga oo golaha sare ayaanu cabsi ka qabnaa oo ay isku raaceen qolyahan gumaysi kalkaalka awoodooda iyo waxa ay noqon doonaan iyo kaalinta ay ku yeelan doonaan iyadana waxaan rajaynaynaa inaanu maaragtay dhaqan gelin haddii u dhaqan galana bal sidii maaragtay aan cid walba uga kaashan lahayn golaha sare ka qaybgalkiisa laakiin xildhibaanada iman doona ee qaabka ay sheegeen ku iman doonaa waxaanu aaminsannahay inaanu xubno wanaagsan ku yeelan doono oo soomaalinimo leh
waayahay cabdillaahi dhowr jeer ayaad xubnahaga kusoo celisay imaadan magacaabi doonin arrinta aad sheegtay oo puntland in la kala diro waxbaad ku lahaydeen hadda waxaad noo sheegtay madasha gudoomiye madasha hadda wadatashiga ee soomaaliyeed inaad laftigeeda rag aad ku leedihiin in lagu kala tago meesha aan waxba iyadu halkaa aanay ka soo baxin idinku kala tag maahe wax kale midnaa soomaali uma haystaan
walaal waxaan soomaali u haynaa waxay tahay in cadaawadda soomaaliya waxa maleegaya ee aaminsan cadowga ummadda soomaaliyeed iyo babersoonka soomaaliya ku socda inay ka shaqeeyaan ee aan ujeedadooda ahayn in ciidan qalab sida oo soomaaliyeed in la dhiso haykallo dowladeed oo soomaaliyeed aan aaminsanayn inaan ka hor nimaadno annaga istaraatiijiyadayadu waxay tahay heer degmo degmo walba oo soomaaliya ka mid ah gaar ahaan sideed iyo tobankii gobol ee soomaaliya inay dadweynaha deegaankaasi ku nooli ay soo doortaan golo degaan oo ku dhisan dad cilmi iyo aqoonteed iyo sharafteeda leh islamarkaana maamulo danaha degmadaas oo ay leedahay heer gobol iyo isku xirka gobolada iyo degmooyinka sida hadda puntland ama somaliland ama meelaha kaleeto ay soo magacaabaan maamulka dhexe lagu sheegay ee federaalka waxaanu aaminsannahay in la sameeyo guddi qaran oo uu ka oo ka kooban guddoomiye iyo agaasimayaal wasaaradeed ee wasaaradaha dowladda qaran doonta ee soomaaliyeed ay gobol walbaa ku yeelato agaasim oo muwaadinka soomaaliya soomaaliyeed ee jooga lughaye haddii uu baasabor u baahdo ama fiise uu u baahdo inaanu safaaradda imaaraadka ee ku taalla muqdisho aanu u doonanin n wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkiisa ay hawshaa u qabato islamarkaana laga faa'iideysto dhallinyarada mutacalimiinta ah ee khibradaha faraha badan leh ee wadamada faraha badan kasoo shaqeeyey inay wadankeena ay qayb ka noqdaan for example tusaale haddaan kuu siiyo wadamada sudan south africa zimbabwe iyo wadamo fara badan oo sidaas oo kaleeta ah adigu ilaa toddoba wadana ayaa dhalinyaro jaamacada ka qalin jibiyey inay wasaaradahooda kasoo shaqeeyaan oo award placement ay ku qaataan si loo diyaariyo dowladda curan doontaa kaabayaasheeda maaha hawl iska timi oo ay ku timi jeen habeen la riyooday iyo maaragtay wax lala soo toosay waxaana jeclahay oo aan runtii aada uga xumahay haddii aada forumka golaha qeybta publica ah ee ebof dad s o aad aad wax kala socon lahaydeen in su-aalo fara badan oo aad caawa halka igu weydiineysaa inaanay suurto galeen macnaha inaanay noqotin waxaad ka baahsan tahay waayahay arrimaha al-shabaab marra kama hadlinaad al-shabaab maxaa ka aaminsantihiin ururahan
al-shabaab waxaanu ka aaminsannahay inay uqaybsan tahay saddex qaybood qaybta ugu weyn oo qaraxyada iyo dhibaatooyinka waddanka ka geysata inay tahay sirdoon shisheeye oo ay si toosa u hoos taga c i a iyo m i six ethoobiya iyo kenya sirdoonkooda iyo in weliba la sameeyey cutubyo kuwaa linkid ku ah oo alpha group oo muqdisho joogta iyo afduuban iyo ciidamo kaleeto oo madax bannaan oo ku sugan puntland iyo somaliland iyo iyagu inay isku mid yihiin waxaa hore uga mid ahaa nin la oran jiray abumansuur al ameriki iyo dad lamid ah qolyahaas waxay ku dhex milan yihiin al-shabaab waana kuwa abuuray dagaalka hadda al-shabaab dhexdiisa muddo laba sano ka hor bilowday oo ay ku kala qaybsameen abu mukhtaar mukhtaar robo abu mansuur laguna dilay ibrahim xaaji jaamaca ibrahim afghan iyo macalin burhaan xasan daahir aweys inuu kusoo cararo atamna uu kasoo cararo sababtay isla markii dambena ku guuleystay inay dilaan hogaamiyihii al-shabaab ee axmed cabdi godane waxaa kaloo jira dad ay daacad ka tahay oo hawshan ay wadaan ilaahay ugu dhawaansho iyo ka daacad ay ka tahay oo u dagaalamaya danaha iyo dad ku dhex jira oo iyagu qabaa'il iyo siyaasado ay diidan yihiin iyo dad kacdoon maaragtay ku kacsan kenya dhibaatooyinka ay ka ka wado gobolka soomaalida iyo etoobiya oo iyaguna aan caqiide ahaan dhab ahaan u maaragtay u raacin sida qaybtooda ay u aaminsan yihiin inay global war ka qayb qaataan waxaanu aaminsannahay marka oo horena aan ula hadalnay meelo badanna aan ka sheegay dabcan waxaan qayb ka ahayn in xasan daahir aweys lasoo dhaweeyo halkaa uu kasoo tago oo uu yimaado dooxa gadar shir halkaa ka dhici lahaa oo aan aniga iga la hadlayo xubinka ah golaha midnimada soomaaliyeed intaan la dhisin golaha qaranka soomaaliyeed aan hawshiisa soo bilownay marka waxaan ka aaminsannahay inay yihiin dad u baahan wadiiqa dib heshiisiineed oo dhaba in loo furo oo aanay marnaba ka suurtageli karin kooxahan wakiil wakiilada shisheeyaha ka ah ee reer galbeedku uu meesha keenay balse aan aaminsannahay soomaaliyada curan doontaa inay dib heshiisiin dhaba u furi doonto islamarkaasna ay qaybo badan oo iyaga kamida noqon doonaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ee am sugi doona amniga xuduudaheena
waayahay su-aasha aan ku weydiinayo gudoomiye waxa weeyaan baryahan bari waxaa kasoo baxayay dadyo badan oo iyagu kasoo horjeeda markaa dowlad goboleedka puntland oo iyagu markaale waa goosanayna markaana cabasho badan ka muujiyey dadadka xilaalka ka qabanaya gobolka inay ka yimaadeen meelo kale oo markaale isayo ayaanu isu magacaabayna kuwa miyaad ka mid tahay mise idinku waxaad tihiin hay-ad ka madax banaan
waxaa naga dhexeeya wada tashiyo iskaashi haddii marxalad colaadeed ay timaado oo ay dhacdo in maamulka puntland uu isku dayo inuu maquuniyo marka inaanu fargelin military ku samayno waxaan jeclahay waa markii ugu horreysay oo aan isku dayno inaan gobollada sool iyo sanaag iyo bari awgeed afartaa gobol aan caddeeyo inay noqdeen gobolladii ugu horreeyey oo dhaqdhaqaaqa military oo aanu shacabkaa in wax laga bedelo aanu ku doonayno haddii maamulka puntland inuu maqoniyo awood u isticmaalo sidii ka soo yeertay taliyaha qaybta booliska gobolka bari inaanu dadkaa u noqono gurmad gobollada sool iyo sanaag iyo awdal sidaas oo kaleeto waxaanu jecelnahay inaanu maamulka khaatumo ku qancino inuu noo tanaasulo cali khaliif gareer oo aan sagaal labaatanka bishan xubno muhiim ah oo ka tirsan aanu london ku leenahay wadatashi islamarkaana aanu gobolka laga dhiso gobolka sool maamul u gaara oo qayb ka noqda sideed iyo toban halka sideed iyo tobanka gobol ee soomaaliya marka haa waanu wada tashanay wax fiican baanu isla meel dhignay isimadooda odayaashooda waxgaradkoodana waxaanu ku ballanay sidii loo dhirin dhirin lahaa laba weji oo wejiga koowaad oo awood qaybsi in dadka maamulkaa ka tirsan ee midabta koorka iyo federaaliyadda la yimid in ayaga laga bilaabo oo la yidhahdo gobolkan wuxuu si dhaba u qaatay federaalka islamarkaana waxaanu ku bedeli doonaa dad gobolkan u dhashay dabeetana laga tashado sidii xagka wejigiisii labaad loo gaari lahaa waayahay guddoomiye sidaa noo sheegtay waxaad tiri haddii ay isku dayaan puntland waxaanu faragelin baanu ku samaynaynaa military idinku militariga xaggaa ku haysatanay
dabcan waxaanu tababarnay qabaa'ilka gobollada degan oo runtii hubkoodii iyo qalabkoodii iyo agabkoodii in muddo ada ay nala joogeen waxaa kaloo jira dhalinyaro ka timi oo kasoo ka xumaatay waxyaabaha ay meelaha ka wadaan ee nimankaa buuraha ku jira oo aanu nabad iyo dibu heshiisiin ugu yeernay waxaa kaloo jirtay in sidoo kaleeto uu nabaddaa iyo dibu heshiisiinta uu qaatay sheekh atam oo isaguna ka xumaaday ama diidanaa waxyaabaha qaybtood oo meesha ka dhacaya dalka iyaga ma qaadi karo dagaal caalami ah awoodna uma laha waa dad iyo dal u baahan inay danahooda marka hore ka tashadaan sidaa daraaddeed cid walba oo nabadgelyada ka shaqaynaysa iyo qabaa'ilka waxaanu doonaynaa in ay noqdaan dadkii amaba cutubyadii ugu horreeyey ee ciidamo qalab soomaaliyeed oo waddankan ka dhaqan gala qayb ka noqda marka annaga maanaan haysan laakiin waxaa iskale qabaa'ilka iyo dadkaa doonaya inay danahooda ka tashadaan waayahay marka militarigiina xaguu jooga xaguu ka xaguu ka xaguu ka galaa meesha xagga gobolgeedka
meel uu joogo kama comment garayn karo at the same timena ma aha ciidan hore oo aan hore ulahaan jirnay waa wax dhowrkii bilood oo lasoo dhaafay tababaradoodu iyo howlahoodu ay bilowdeen islamarkaana inay caawiyaan oo ay garab siiyaan shucuubta sida gobolka sool sanaag bari iyo awdal oo tijaabada ugu horeeya ku jira wejigiisa koowaadna aanu bari inuu qaato aanu qaadanay marka kama commenti garayn karo ciidanka halka uu joogo sababta waxay tahay dadka ku howlan oo hawshaa u xilsaaran ayaa mas-uuliyaddeeda leh kamana hadli karo
waayahay arrinta kale see u aragtaa maakid iyo khaatumo inay isku biiraan oo iyagu samaystaan dowlad goboleed idinkuna dowlad goboleedka waad ka soo horjeedaan haddana waxaad noo sheegtay in aad wada fadhiisateen aad arrintaa ka wada hadlaysaan oo idinku waxaad aaminsan tihiin gobol gobol midnimada waxay raadinayaan oo midnimadii soomaaliya raadinayaan marka see u aragtaan sidee aad isula fadhiisateen maxaad
go-aansa gobolka awdal waxgaradkiisa sool iyo sanaag waxgaradkooda maakhir iyo khaatumo iyo waxa lamidka ah in magac ahaan looga guuro oo gobollo iskaashada oo soomaaliyeed oo sharaftii soomaaliya soo celiya islamarkaana xalka sideed iyo tobanka gobol qayb ka noqda cali khaliif wax howl iyo wadahadal baa noo socda oo aanu u marnay xubnihiisa oo aanu horey isu soo aragnay waxaan rajaynayaa waxaan rajaynayaa maamulkaa khaatumo oo u taagan soomaalinimada iyo awdal oo iyagana ay caqabado fara badan ay haystaan in ay noqon doonaan udubdhexaadka soomaaliyada aanu ku riyoonayno ee aanu aaminsannahay inay iman doonto bilaha soo socda hadduu ilaaha awoodale raalli ka noqdo inay u noqdaan gundhig inay u noqdaan waxaan aaminsannahay jiritaankooda inuu yahay jiritaan soomaaliyeed waxaan sidoo kale u hambaliyeynaynaa maamulka galmudug oo iyagana wadahadal uu noo bilowday isla markaana aan aaminsannahay in gobolka mudug uu gobol ahaan u istaago gobolka galguduudna uu gobol ahaan u istaago isla markaana aanu aanu yeelano iskaashi iyo wadajir gobolnimo ku dhisan ee aan ku dhisnayn nidaamka kala qaybinta iyo xuduudaha qabyaaladeed ku salaysan
waayahay su-aasha kale aan kuweydiinayo waxaa jira dowlad iyadu rabta hadda inay ka godo ama gobollo ka go-aya soomaaliya isuna taagay gooni isu taag sheegtay inay meel iyagu aanay soomaaliya ahayna isu magacaabay inay yihiin somaliland arrintaa iyagu maxaad ka qabtaa guddoomiyahan
arrintaa waxaan ka qabnaa ilaa bisha kowdaa koowaad julaay laba kun lix iyo tobanka saddexda gobol ee maakhir khaatumo iyo awdal maamul saddex gees ah oo la oran doono amaba aanu wadno inuu noqdo somaliland state of somalia oo ay saddexdaa gobol ku matalaan islamarkaana ay qaataan calankii somaliland in bulshada caalamka iyo soomaali la horgeeyo halkaana lagu baabi'iyo iyadoo aan dagaal iyo iyo caqabad kale aanay imanin hanaankii gooni isutaagga ahaa marna ma aaminsanin maamullo sida jub puntland iyo somaliland oo falsafadooda iyo fahamkooda uu ka soo jeedo s s d f iyo s n m marka dadka soomaaliyeed ay magacaabayaan s n m iyo s s d f iyo kuwa lamidka ah waxay u tiriyaan inay kabaa'i aan shaqo ku lahayn loo saaro iyadoo ismahorgaraynayo xubnihii iyo marka waxaan aaminsannahay aragtida guumaysutaagu inay tahay duulaal lagu soo qaaday xorriyadda iyo madax banaanida qarannimada soomaaliya cid walba oo ku lug yeelataan waxaan aaminsannahay inaanan uga waabanin inaanan uga weecan islamarkaana aanu aaminsannahay urur maamul iyo qabiil midna inaanu ganaha qaranka soomaaliyeed hor istaagi karin haddii reerka anigu aan ka dhashay ay qarannimada hor istaagaan waxaan aaminsanahay oo sharciguna uu qabaa in tallaabo laga qaado ma dhici karto in qabaa'il in qabaa'il is-abaabulay ay qarannimada hor istaagaan waanu ka adagnahay waanu ka adkaan doonaa qabaa'il iyo qabaa'ilka soomaalida haddii ay qarannimada ka hor yimaadaan waxaan aaminsannahay in gacan bira lagu qabto
waayahay su-aasha aan ku weydiinayaa guddoomiye waxaad tihiin golaha qaranka soomaaliyeed waxaad faragelinaysaan puntland somaliland khaatumo iyo maakhir in dowladdii federaalka ahayd dhaqaalaha intaa la eg yaa idin siiya idinka
waxa weeye dadku waa dad soomaaliyeed oo degaano leh rabitaan leh iyagu is abaabulay gobolka bari maalintii aanu tallaabada shirkii ugu horreeyey aanu wada qaadanay saddex maalmood kama soo wareegin waxay soo wareejiyeen toddoba iyo labaatan quray iyo lacag ku dhow dhow hal milyan oo dollar oo ay isla iyagu raalli ka yihiin inay danahooda kaga shaqeeyaan oo ay iyagu aayahooda kaga tashadaan gobol walbaa dadka soomaaliyeed ay joogaan haddii ay kalgacalka himilada iyo hoga tusaalaha qarankeenna iyo aayaha aanu ka talinaynaa ay dersaan ama ay deris u noqon lahaayeen intaa iyo in ka badan ayay iman maaragtay dhici lahayd in ay ay ku deeqaan laakiin waxaan meesha ka marnayn inaanu ganacsiyo muuqda oo aan dahsoonayn oo noocyada kala duwan isugu jira inaanu dalka ku leenahay xubno ahaanna xubnaha joogtada ah ee caawa diiwaan gashan hal milyan laba boqol iyo toddobaatan iyo shan kun oo xubnood oo arday heer jaamacadeed dugsi sare iyo qaybaha isugu jira bishii qof walba oo xubnaha ka mid a hal dollar baa ku qoran halkaa milyan iyo labadaa boqol iyo toddobaatan iyo lixdaa kun sanadkii labada iyo tobanka dollar ee ay horumariyaan waa miisaaniyadda saldhigga u ah howlaha aanu annaga qabanno waayo waxaanu aaminsannahay dal isku fillaasho ku dhisan inaanu dhisno sidaa daraaddeed kuma tiirsanaan karno shisheeye deeqa ka yimaada tusaale ahaan waxaanu gacansaar la soo yeelanay libiya mucamar al khadaafi wuu tegi waddan walba oo gacansaar lala yeeshaa ima aha wax sustainable ah oo joogi doona marka waxaan anagu mar walba aaminsannahay isku fillaasho iyo isku tiirsanaan aanu annagu isku tiirsannahay waayahay waayahay guddoomiye goortee ayaad soomaali usoo shaabacaysaan isu soo taagaysaan midiyaha meelaha isu soo taagaysaan laydin garanaya dadka laydinka dhex garanaya intii aad iskarkarin lahaydeen oo soomaaliya aad ka shaqayn lahaydeen dhinaca hoose saad oo sheegtay nineteen ninety three ayaad golaha kani uu abaabulkiisii bilaabay ilaa haddana soomaali si fiican idiima taqaano
aan halkaa kaa saxo annagu inaanu dahasoonida qaadano waxay bilaabatay labada kun iyo labaiyo tobankii intii ka horeysay golaha dhalinyarada soomaaliyeed wuxuu ku shaqaynayey si waadax ah oo xafiisyo gobollada iyo degmooyinka uu ku yeeshay kana soo shaqeeyey oo shaqooyin la yaqaano uu soo qabtay markii aanu maxkamadaha amaba isbahaysiga ama meelaha kale la soo shaqaynaynay ama aanu garowga kacdoonkii cabdillaahi yuusuf si loo taageero dowladdii carta loo gaaro soomaalinimo iyo wadajir aanu ka shaqaynaynay maalin dahsoonayd dahsoonidii waxay dhalatay markii wadankii uu gacanta u wada galay xuduudo qabyaaladeed oo ay etoobiya iyo kenya iyo shisheeye kaleeto ay ay maaragtay maamulaan markii saxaafadii soomaalida ay noqotay sirdoon shisheeye markii qof walba oo la garan waayey waxa uu wadanka ka hayo iyo hay-adihii ayaanu qaadanay inaanu annagu si qarsoodi iyo ku shaqayno waxaanuna ku gaarnay runtii guul la taagan karo oo aanan ku gaarin intii hore o aanu soo shaqaynaynay oo dhan waayahay guddoomiye haddii la rabo in lagu biiro golaha qaranka soomaaliyeed xaggee xafiise ku leedihiin ma yurub maraykanka ma ku leedihiin sideese dadka ku dhegeysanayay dadka ku dhegeysan rabaan inay ku biiraan golahaas sidee ugu biiri karaan
okay kusoo biiritaanku hadda xubin furan oo qof walba u furani ma jirto laakiin waxaanu qaadanay ciddii aanu ku qanacno soomaalinimadeeda qof walba qofkii yaqaanay biyografigiisa shantii sano tobankii sanoo lasoo dhaafay qofkaasi mawduucii uu ka hadli jiray iyo wixii uu aaminsanaa waxaa jira dad rokomand gareeya ama soo jeediya isla markaana evaluation lagu sameeyo dadkaa la soo jeediyey halkaas kadib baanu annagu qaadanaa si publiga xubnaha aanu doonayno inaanu qaadano shan iyo tobanka may laba kun lix iyo toban waxaa bilaaban doona in iridaha loo furo xubnaha maadaama aanu soo gaarnay xubno la aaminsan yahay oo muddo dhowr sannadood a soo shaqeeyey shaqooyinkii ay soo qabteenna ay soo gaareen meelo aan la weecin karin waxaanu qaadanay marka xubnaha furan oo idil ee dambe inaan shan iyo tobanka may si guud u qaadano annagoo websaadyadeenna wakaaladda wararka ee golaha qaranka soomaaliyeed ee diiwaan ay ay ay iridaha u furi doonaan xubnaha islamarkaana muujin doonaan halkii ay kaga soo qayb qaadan lahaayeen laakiin ilaa inta laga gaaray shan iyo tobanka may waxaanu ku shaqayn doonaa si dahsoon islamarkaana ay howluhu u socon doonaan marka haddii ay jirto cid lagu qancay sidii aanu hore u qaadan jirnay oo ahayd in xubnaha golaha ee yaqaano shaksiyaadkaa cusub ee la qaadanayo ay damaanad qaadaan islamarkaana qofkaa taariikhdiisa la baaro lagu kalsoonaado markii lagu kalsoonaado kadibna xubinnimo buuxda la siiyo
waayahay inagoo gebagabadii ku dhow madaxweynaha federaalka wuxuu aaday kenya soomaaliya maanta xabad ayaa ka dhacaysa faraxyo ayaa ka dhacay aljaziira soomaali maanta waxa ay diyaarada ku duqaynaysaa kenya gobollo ka mid a sidee u aragtaa madaxweynaha soomaaliya xilligaasoo kale inuu kenya iska aado ka qayb galo aasii askartaa loo sameynaya isagoo gobolkiisii iyo weli dagaal ka jiro
waxaa runtii murugo ah iyadoo shacabkii soomaaliyeed la leynayo oo dhibaato lagu hayo inuu kenya oo dhibaato waddanka ka geysatay xasuuq aan weli magdhow iyo garaabid midna aan laga bixin uu ka socdo gobolkaas soomaalida oo xabaalo wawadareedyo maalin walba meel laga qodayo horta inuu inuu usujuudo u tago waxaanu aragnaa wax caqiidadiisa iyo kalsoonida ummadda soomaaliyeedba shaki gelinaysa waxaan aragnaa qaraxyadaa waddanka ka dhacaya ee liido iyo xarumaha shacabkeenna ka dhacaya inay wadaan kooxaha reer garabka reer galbeedka ah ee al-shabaab ee doonaya inay cabsi ku beeraan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed si loo aamino reer galbeedka iyo ciidamada shisheeye ee waddanka jooga inay yihiin badbaadiyayaasha keliya ee sama ka bixin kara qarannimada iyo ummadda soomaaliyeed taasu waxaa lagu deenin karaa waxay tahay in ciidamada haddiiba aan laga maarmayn ciidamo in ciidamo turki ah ama waddamo kaleeto oo aan dano gaara ka lahayn soomaaliya lagu bedelo kuwa hadda joogaana qalabka ay sitaan lagu wadareejiyo ciidamada tirada yar ee qalabka sida ee hadda xasanka hoos taga laakiin waxaan arkaa qaraxyadaa dhacaya inay amisom qayb ka tahay weliba etoobiya iyo kenya iyo uganda si cabsida waddankeena ay ka jirta loo ballaariyo si shacabkeena loogu sheego cidda keliya la aamini karaa inay iyaga yihiin marka waxaan qabaa xataa kooxaha sheeganaya al-shabaab ah inaanay isku raacsanayn xasuuqa shacabkeena loo geysanayo waayahay gabagabadii su-aashii ugu dambeysay maxaa dadka ku dhegaysanaya iyo dadka ku dhegaysan doona aada usoo jeedinaysaa gunaarikii aad laga
tegay waxaan usoo jeedinayaa oo aan ka codsanayaa qof walba oo caawa halkan ku jira oo toos ii dhegaysanaya qof walba oo dhegaysan doona waxaan ka codsanayaa degmadii aad ka timi ee ilaahay kugu beeray ama tii aad ku dhalatay ee aad ku barbaartay ka shaqee caafimaadkeeda waxbarashadeeda ka shaqee midnimadeeda iyo soomaalinimadeeda isku day inaad raadiso classmateyadii aad lahayd ama dadkii aad iskugalaaska ahaydeen ee daafaha dunida ku kala nool inaad teleconferenciya u qabataan dadkii aad isku tuuladooda ama isku degmada ama gobolka ku wada noolaydeen inaad baadi doontaan inaad isku daydaan inaad degmo walba isku filnaashihiina ku dhistaan oo ayadan isku hallaynin international community oo ayadan isku hallaynin united nationka sababtu waxay tahay united nationka maanta joogaa is not united nation for united nations waa united nation for united states iyo dana dalal gaara dad u adeega oo macnaheedu yahay qaramo midooda ee ay leeyihiin ay dalkaasi maraykanka ee aan ahayn qaramo midoobe oo ay qaramada midoobe ee guud aanay wada lahayn marka xeendaabyadaa iyo xagaldaacinta waddankeena lagu hayo iyo dabinadaa waxaynu uga bixi karnaa inaydan hadal keliya u joogine uu qof walbo halkaa ku jiraa uu isu xilqaamo gobolkii iyo degmadii uu ka yimid ama hadduusan wax kale qaban karin ehelka adiga dadka kuu xiga adeerada abtiyada walaalaha adiga kula dhashay tacliintooda iyo waxbarashadooda iyo soomaalinimadooda iyo in caqiidadoodu ay saxnaato oo ayaanay ku khaldamin kooxaha diimeed oo dalka isku hayshaysta oo mabaadi'da kala duduwan la imanaya inaad ka samato bixiso aada isku daydo qofku inuu caqiidadiisana ay dhisnaato islamarkaana tacliintiisa aada dhistaan si loo helo dal iyo dad tacliin ku dhisan haddii ay jiraan degmooyinka dad fara badan oo waxbartay baa jira oo ku nool waddamada aynu maanta ku noolnahay labadii sanaba haddaydan deganaansha rasmiya wadankii yani dhalinyarada in loogu celiyo aydan ka talin karin labadii sanaba in wadankii dib loogu celiyo dhalinyarada oo ay muddo bil ah keliya kasoo shaqeeyaan si xiriirkooda iyo xiriirka dadka degmadaada ama gobolkaa ku nool uu u wanaagsanaado khibraddoodana ay uga faa'iidaystaan aqoontoodana looga faa'iidaysto marka caawa laga bilaabo in qof walba isku dayo arrintaa inuu u istaago qof walbaana uu xoogga saaro bal horta inuu isagu noloshiisa kabo oo dhaqaalihiisa kabo oo qof walbaaba uu bal time table iyo kaabayaal dhaqaale oo uu ku noolaado inuu samaysto si loo helo soomaaliya ka duwan standardka hadda aynu joogno ee caalamku inu ku dhaleeceeyo ee laleeyahay halkaasaa musuq maasuq iyo gangs iyo dhicis iyo biracy iyo waxyaabaha laynu ku eedeeyo oo dhan saynu uga gudubno inaynu aqoon iyo istaageen uga baxno ayaan aada u rajeynaya waayahay waxaynu halkan ku wareysanayna madasha sigeysta waa guddoomiyaha golaha qaranka soomaaliyeed waxaana wareysanayay anigoo ah yaasiin ducaale waxaanu u mahad celinaynaa madasha sigeysta iyo asadna oo had iyo jeer isugu soo keenta barida arrimahan oo kale waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu